yuusuf dabageed oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in askar badan looga dilay dagaalada ka socda gobolka hiiraan isagoo tilmaamay in dagaalka ay ku kaliyoobeen gurmadna waayeen wuxuu hadalkan sheegay xilli uu ka hadlayay aas loo sameeyey cabdiraxmaan xujaale oo ahaa taliyihii guutada lixi labaatanaad ee qeybta toddobai labaatanaad ee dowladda federaalka kaasoo lagu dilay dagaalada ka socda gobolka hiiraan wuxuu sheegay in tirada askarta ugu dhimatay dagaalada maalmihii lasoo dhaafay ay tahay mid badan haddii uu sheegan aysan dadka rumaysanayn ninkaas dad badan badan badan badanaa la dhigtay saddexdii maalmood oo lasoo dhaafay dadka qaarkiisna haddii hadda tiradooda loo sheego inayna aaminin laga yaabo dagaalka gala dagaalka aad aad aad saqiranaysiin ha saqiranayn oo fiirsanaysiin war dagaalka yaan la isku fiirsana war say wax naga yihiin dowladda federaalk ayaa saraakiil muhiim ayuu askar badan ku weysay dagaalada ka socda duleedka degmada moqokori ee gobolka hiiraan waxaana dagaalada maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka dhacayay dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad afar boqol oo askari